odayaalkii walgorodka degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud oo warbaahinta la dowaya weliba hay-ado biyow deeqdanka baaqina inuu kaalin ku qaadaan sidii degmada lanku dhamaystiri lahaa adeegyada asaasiga adeegyadan kama iibsan ee bulshada degmada ceeldheer iyo ambaahanin iyo weliba kumid eh goobo walbarashada iyo xaruumo caafimaada waxaana kumid a odayaalkii walgorodka degmada ceeldheer iyo codsadeen in lan hirgeliya adeegyada bulshada waxaan rabnaa marka magaaladii waxyaabihii u dhinnaay in noola dhammaystiro hadday waxbarashada tahay hadday isbitaalkii tahay iyo danaha kaleoo muhiimkaa aan u baahannaha intaasaan ka rabnaa waxaan doonaynaa haddii si degdega in hay-adaha deeqda bixiya iyo haddii adalkuu roon yahay ummadda ceeldheer u dhalatay si degdega ay shacabka ceeldheer ay uga soo gaaraan waxaan intaa ku dayayaa hay-adaha ama maamul goboleedka galmudug ilaa haddana waxna soo gaaray iyo waxaad qabtiinna yidhi ma hayno magaaladii way shidan tahay ganacsigii waa furan yahay dukaamadu waa furan yihiin ganacsiga meel walba waa shaqaynao maqaayad dukaan suuq wax aan furan male shacabkii oo dhan waa uu degan yahay sidiisoo u deganaa shacabku marka waxaan rabnaa galmudug hay-adaheedii inay si deg dega u soo dirto waxaan rabnaa inaan baaq u dirno hay-adaha caalamiga ah xeel federaal iyo heer gobolba waxaan rabnaa inaan u sheegno in degmadayna amnigeeda uu ahaad u sarreeyo ay nabad tahay shacabku shaqaystaan dadku maxaan ku idhahdaay dowladda iyo dadkuna aad isu dhex galeenoo shaqadu ay socoto waxaa naga dhiman oo keliya waxay tahay inayna soo gaaraan deeqii caalamiga ahay iyo xuquuqihii aan ku lahayn federaalba iyo heer goboleedba